dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee magaalada beledweyne ayaa haka la geliyey kadib markii banaanbaxayaal ka caraysan iskahoimaad ka dhacay duleedka magaaladaasi ay dhagxaan ku jireen waddooyinka muhiimka ah ee dhex mara magaalada beledweyne wariyahena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray xiise dagaal ayaa laga dareemayaa magaalada beledweyne kadib israsaaseen kooban oo duleedka magaalada saaki ku dhex martay ciidamo uu wato sarkaal lagu magacaabo nuurdheere iyo ciidamada dowladda guutada shanaad ee ka howlgasha gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada dowladda ayaa dagaalka maanta ku eedeeya dhinaca kale inkastoo aan la xaqiijin karin sheegashadaasi dhinaca kale waxaa istaagay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada kadib markii wadooyinka dhagxaan ay ku jireen banaanbaxayaal ka caraysan dagaalka ka dhacay deegaanka qowlad oo qiyaastii ilaa sagaal kilomitir u jirta magaalada beledweyne dagaalka maanta ayaa waxa uu kusoo aaday shalay mar uu kulan la qaatay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan saraakiisha ciidamada isagoo amar ku siiyey in ay qaadaan howlgal amni degmada beledweyne hadda waxaan joognaa maanta waa degmada beledweyne sida wejiga uu leehay wejihana loo yeesho hal sano iyo bar wakti ku dhow ayaan catuulaata catuul ku noolayno sidaan ku noolayn maba lagu noolaan karo kuwan halka sano ceelgaaliya meeshan horya gadaal ugu carcararaya ee horya gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano waxaan rabaa arrintaas silaab in laga qaado securitiga saraakiisha amnigaatiy securitiga in wax laga qabtaan rabaan securitiga in wax laga qabtaan u baana xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne